kusoo dhowaada barnaamijkii ah hambalyada iyo heesaha waxaa galabta garabkii midug fadhida zahra ciidle nuur magac laga miskiin ma aha ibraahim xasan daanduray maalna waa la iska helaa miya maalna waa la iska helaa
haye soo dhowow qaxwo dhan xawlo cun ya daanduray waraaqo badan baa horteenna yaalla bal warqadahaasi haddii aad inoogu bilowdo oo aad inoo soo qabto warqadda ugu horreysa galabta dhabbaalkan wuxuu naga soo gaaray zahra caashe maxamed iyo iqra maxamed iyo caashe gaabe iyo waxa ay yidhaahdeen ibraahim baariyow iyo cali bunow iyo weriye xalwo cabdi iyo hindiyo dhaqane iyo dhammaanba reer xuseen cabdi iyo reer maxamed waxayna tahneyd kal iyo laaba jecel yihiin inay hawad u marayaan iyo heestanba khadiijo xuseen cabdi iyo waxay yidhahdeen cabdinuur maxamed oo arooskoodu uu ka dhaca bay yidhaahdeen xerada dhagaxley xaafadda d for ducaduna idinka la waay haye waa hagaag ducada waxaan leenahay ilaahay ha u aqbalo qoys khayr qabaa allah oo ka dhigo ubad khayr qabana ha kala helaan warqad baa ka timid dhinaca iyo garowe nuux muuse birjeen baa ugu horreeya asxaabta warqadda diraysa waxaa soo raaca faysal khaliif barre iyo maxamed daahir caynsane iyo cawil axmed cabdi iyo cumar maxamed soomane iyo cabdi xasan rooble awoowe maxamed cabdilaahi kooshin iyo nasra cabdirasaaq axmed iyo faaisaa cabdi dhalac jaamac dabarani iyo weliba cali fantastic iyo sakariye khaliif iyo jamaal faarax aadan iyo cabdiraxmaan xuseen xasan gaardi buu ku magac dheeryahay xaliime sacdiya soo raacda sharma arke maxamed warsame cali ciise nuur fayte iyo weliba maxamed daahir yuusuf iyo dhammaan reer maxamed omar iyo sidoo kale waxaa tahniyada diraya baa layidhi hooyo nadiifo maryan sadiiq iyo dhammaan ilmo sadiiq waxay tahniyadan haddaba u dirayaan abo axmed maxamed cabdiraxmaan axmed koronto iyo hooyo faadumo maxamed omar koob iyo soddonkii bishan gabadh baa ugu dhalatay magaalada garowe gabadheer waxaa loo bixiyey aniise axmed maxamed aniise yarey maama sookor oo soo barbaar baanu leenahay noqootii dalkeeda iyo diinteedaba anfacdaan dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray seynab macalin xasan xalane caashe xuseen cusmaan iyo waxay yidhahdeen nimco xuseen cusmaan iyo raxmo xuseen cusmaan iyo faadumo xuseen cusmaan shamse xuseen cusmaan axmed weli xuseen cusmaan maxamed xuseen cusmaan iyo cabdulaahi xuseen cusmaan iyo maxamed yuusuf xuseen iyo ayaanlo cusmaan nuur xidig yuusuf cali maxamed xasan socdaal iyo waxay yidhaahdeen asxaabta oo dhan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunyada dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan bashiir xuseen cusmaan iyo xuriyo maxamed daahir oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo waxaana wiilkaas loo bixiy yidhahdeen mustafa bashiir xuseen waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaas allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhinacii heesaha ayay markaa noqonaysaa ibraahim inoo inoo soo qabtay heesta koowaad aynu barnaamijka ku bilaabanayno ifafaala guur iyo codkii cabdirasaaq gaadico
Dali. maantay sawiradaas ay dunidu wada ammaantay maan dhigin maan dhigin maan dhigin soltaanay malay rabiyadi ma noqon sawahelu qayin asalkeedii may noqon sawaraysan qura afka kama tiraado sawaraysan qura afka kama tiraado sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow idin waalidkeen ducaa uma aqriyo sow idin waalidkeen ducaa uma aqriyo sawdubkaan muday ubad xalaala mawdhanin sawdubkaan muday ubad xalaala mawdhalin sow idan ilaahay ayadii kuma helin ayadii kuma helin ayadii kuma helin ayadii kuma helin sawdubkaan muday ubad xalaala mawdhalin sawdubkaan muday ubad xalaala mawdhalin sow idan ilaahay ayadii kuma helin ayadii kuma helin ayadii kuma helin ayadii kuma helin
waa hagaag ifaalo guuro codkii cabdirasaaq gaaduco haddaan intaas iska gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray axmed saafi iyo axmed xanaano iyo maxamed bareedo iyo muuse baari iyo axmed ducaale iyo maxamed indho iyo cabdiraxmaan ceelas iyo cabdiraxmaan sagaar dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin taanid in ay gaarsiiyaan cabdikhaaliq maxamed maxamuud qulxiya iyo waxay yidhaahdeen badriya maxamuud warsame oo arooskooda uu ka dhacay magaalada garowe waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabana weeba kala siiya aamin aamiin baynu leenahay waxaad moodaa asxaabta v o eda waraaqaha ay soo qoreen maanta inay si gaara malaha aniga igu soo dardaareen oo dhinacayga soo mariyeen warqadan falastiin axmed imaan ayaana soo gaadhsiisay waxaana diraya hambalyada aabo cali xaaji iimaan iyo hooyo xabiibo muuse cawaale iyo farduuse cali xaaji iyo odaygeeda doctor cumar cawaale iyo caruurtooda iyo shiine cali xaaji iyo xaaskiisa hani afrax iyo caruurtooda liibaan cali xaaji iyo xaaskiisa muna mahda xaaji iyo jihaan cali xaaji iyo odaygeeda cabdirasaaq daahir maxamed iyo fahme cali xaaji iyo fareexo cali xaaji iyo fatuux cali xaaji iyo falastiin axmed iimaan dhammaan dadkaasi hambaliya bogaadin waxay u dirayaan muuse cali xaaji iyo farax maxamed mire waxay ku aqalgaleen dalka suudaan gaar ahaana caasimada khartuum waxaan leenahay ubad kheyr qabana dhala ilaahayna ha iskukin barakeeyo bal hadda ibraahimow dhinacii heesa haddaad mar kale inoo soo qabato waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa sarbeeb waxaa heestaas ku luqeynaya fanaanka fu'aad cumar
hadal waa hasad beebiyo hawsaafi waayeel saryankiyo biciidikanaasanka ugu jooga subunkiyo tigaada geelu sidid ku yeesha subunkiyo tigada geelu sidii ku yeesha sareedaga adduunkana sahlagu tilmaamiyo sareedaga adduunkana sahlagu tilmaamiyo marwa saamigeedu raguu ku kala sareeya raguu raguu ku kala sareeya sareedada adduunkana sahlagu tilmaamiyo kala sareeya anna suuradeediyo kama hadhin sabaaxadan sabaaxadan ku saruurad goyla isna suuradeediyo kamu hadhin sabaaxadu sabaaxadu ku saruurad ku ilaa
suqura iyo cajiidha sancadaagu eega sacabkiyo ciyaarta sarraydu ay tumaata suqra iyo ciida sayn cadaagu eega sacabkiyo ciyaarta saray ay tumata salaantiyo bariidada gacal waysku soo oraa salaantiyo fariidada gacalku waa isku soo oraa sagalkiyo daruuraha sarmawayda curatiyo sagalkiyo daruuraha sarmawayda curatiyo uga sabuulatayana nimuu seejay waydii nimuu nimuu seejay waydii sagalkiyo daruuraha sarmawayda curatiyo sagalkiyo daruuraha sarmawayda curatiyo uga sabuulatayana nimuu sejawaydii nimuu nimuu sejawaydii anna suuradeediyo kama hadhin sabaaxadan sabaaxadan ku saruurad goyla isna suuradeediyo kamu hadhin sabaaxadu sabaaxadu ku saruurad ku ilaa anna suuradeediyo kama hadhin sabaaxadan sabaaxadan ku saruurad goyla isna suuradeediyo kamu hadhin sabaaxadu sabaaxadu
codkaasi fu-aad cumar yare iyo heestaasi sarbeeb oo weliba erayadeedana uu sameeyey yuusuf shaacir intaa haddaynu kaga nimaadno dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa ibraahimow haddaana inoo soo qabtoon markaan bal ku hormaro warqadan hortayda taalla tahniyad aroos oo farxad la waxaa diraya baa layidhi malxiiska iyo malxiisadda ibraahim hadda ma la samaystaa horta oo malxiisin- arooska iyo aroosada ee labada dhinac ka fadhiga horta ma la sameeyaa hadda
Yeah. Haye.
bar hore ayuu igu dambeysay ee, gabadh aroosadoo la gelbinayo oo gabadh keliya oo minxiisadii garab socoto oo gabadhaasi toddobaadkoo dhan la joogto inanta caawiso i waaye sheegto weliba arooska haddaad rabto iyo aroosada ilaa salaato malxiiska iyo malxiisadaa kasoo bilaabaysa
waa hagaag qoladan haddaba minxiisiintii shaqo wanaagsan bay qabteen waxaanay ku sii dareen inay weliba arooskii salaamayaan waxay yidhaahdeen siyaado axmed iyo ibraahim baariyow iyo caashe maxamed iyo iqra maxamed waa weriye xalwa cabdi cali iyo caasho gaabay iyo waxaa la yidhi cumar oromo iyo xaaskiisa naciimo iyo hooyo faadimo baa la yidhi saalax iyo d j garaad iyo weliba shaqaalaha m s f dadaab camp waxay hambaliyo iyo bogaadin iyo duco usoo dirayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga hahaa arrimahaasaan u xiisayba e geenyada iyo maxaa la odhan jiray faraska waxay u dirayaan cabdinuur maxamed iyo xaaskiisa khadiijo xuseen cabdi arooskooda ayaa ka dhacay dhagaxley soddonkii bishan tobnaad ee imika dhammaatay baa layidhi gaar ahaana bloga d for ducadu waa xaggiina waxaan leenahay ubad kheyr qabo kala hela allah isukiin barakeeyo heesta intaanad inoo soo qaban ibraahimow haddaad bal hal warqaad inoo boobsiiso dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo cali xirsi iyo carruurteeda iyo hooyo faadumo aadan cali iyo carruurteeda iyo hooyo deeqo seegeeda iyo carruurtooda iyo hooyo faadumo maxamed weli seegeeda iyo carruurtooda iyo hooyo caasho maxamed weli iyo seegeeda iyo carruurtooda iyo hooyo maryan maxamed weli iyo waxay yidhahdeen carruurteeda iyo hooyo baarliin maxamed weli iyo seegeeda iyo carruurtooda iyo aabe faarax cali xirsi marwadiisa iyo carruurtooda iyo adeer aadan cali xirsi iyo waxay yidhaahdeen keise muuse cali iyo maxamed muuse cali iyo axmed muuse cali iyo naciimo muuse cali iyo waxay yidhaahdeen muuno deeqo iyo muuse janow faarax cali dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan garawe boosaaso gaalkacyo hargeysa norway sweden iyo germany waxaana ay taaniyad kal iyo laab ay jecel yihiin inay hawada u marayaan hooyo zahra axmed jaamac iyo waxay yidhaahdeen aaba mustafe axmed muuse oo gabadh ugu dhalatay dalka jarmalka gaar ahaana wolfsburg gabadhaas waxaa loo bixiyey naciimo mustafe axmed waxaana ay leeyihiin soo barbaar naciimo aamin ayaan leenahay amiin allaha aqbala ibraahimow bal dhinacii heesaha aynu ku noqona waxaan inoo soo qabanayaa codka dabacsan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi iyo heesta beene raadmale markuna dhammaadkayo ramadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu soo raday qalyama noqoto unka gaari waaya أنا واني ساعشيو ليا بيا غربة أنبار عيان غير كؤولي على يبان رياضو روحاني إيتني الراد كده قرأي anigiyo raxmoogura ayaa rubisla joogane benirad male benirad male leela lawdun moodaa caaqookidaayo raaxada adduunyada ani wayga taagte siqiila ii qoray geed buu ku raarmo reesgaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye beenay raad ma leh been lalow run moodaa codkii macaanaa ee saraa derbi haddii aan intaasi ka gudubno warqadan waxay ka timi asxaab kala duwan waxaa tahniyad aroos ayaa la dirayaa bay yidhaahdeen waxaa dirayaa caashe maxamed iyo iqra maxamed iyo ibraahim barriyow iyo weliba waxaa layidhi siyaad axmed cali iyo bunow iyo cali goomey iyo caasho gabay iyo warqadda waxay u egtaa warqadan hadda uun akhriyay mar dhoweyd waa qeybteedii kalaan u malaynayaa iyo asxaab kale oo tiro badan oo ku nool baa layidhi xerooyinka ife iyo dhagaxley ee dhadhaab camp waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan arooska iyo aroosadda cabdinuur maxamed iyo khadiija xuseen oo goor dhoweyd bay yidhahdeen arooskoodu ka dhacay dhagaxley camp xaafadda d for ducadu waa v o a bay yidhahdeen waanu ducaynayna allaha u aqbalo muuse cabdi jaamac iyo xamse cabdulaahi cilmi iyo cabdiraxmaan xasan dacad iyo siciid xiis cusmaan iyo axmed xirsi xaaji cabdi iyo maxamed cabdi kayd iyo maxamed xasan dacad maxamed xuseen cabdi iyo cabdi cumar maxamed magan iyo axmed xuseen caydiid dhammaan dadkaasi waxa ay hambali u dirayaan warsame cali samatar iyo ugbaad aadan ismaaciil oo waxay yidhaahdeen dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaana xaafadda isha booram waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana uu eebba kala siiyo bashbash iyo barwaaqana ku noolaada aamiin ayaan leenahay aamiin allaha aqbalo warqad qurux badan baa naga soo gaadhay aabbo maxamed iimaan habane iyo hooyo cadar kaahin jaamac adeero cabdilaahi iimaan habane iyo ifraax haaroon ismaaciil iyo seygeeda iyo khadar maxamed iimaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa salebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi iyo waxaa layidhi axmed maxamed iimaan dhammaantayo waxaanu joognaa bay yidhahdeen hargeysa berbera iyo weliba magaalooyin kale hambaliyo bogaadina waxaanu hawada u marinaynaa cabdirasaaq ismaaciil sardheeye bay yidhahdeen iyo khadra xirsi suldaan sagaal iyo labaatanki oktoobar wiil baa ugu dhashay magaalada berbera gaar ahaana berber hosbital bay yidhahdeen waxaanu leenahay soo barbaaro noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin allaha aqbalo dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqona eh war la uumba uumbeeyo way kacaa karoon keligaa waa la wareer lee ahaa ha lagula waasho wanaag lee ahaa wacdheh waa kinga yaa salaa yaa ku luqaya fanaaniinta deeqa bilan iyo weliba liibaan yare
waajib ku guure aan ahay wacadoon ka wareegine waajib ku guure aan ahay wacadoon ka wareegine waabta xalaal ku geysto oon wehelkaa dhigto oon wehelkaa dhigta aan ku wada waabta xalaal ku geysto oon wehelkaa dhigto oon wehelkaa dhigta aan ku wada warla uumba uumbeeyo wakacaa karo wacdhe wacdhe wakiika waalidkan ku weydiisa rabaay walaayada saarane waalidkan ku weydiisa rabaay walaayada saarane waayahay misira oo xaajada waafaqe xaajada waafaqe wax maad ka qabtaa waayahay misira oo xaajada waafaqe xaajada waafaqe wax maad ka qabtaa warla uumba uumbeeyo wakacaa karoon wacdhe wacdhe wakiika
Thank
intaas ayaan kaga gudbaynaa wacda heestii halkudhiggeedu ahaa deeqa bilan iyo liibaanyara ayaana codkooda isla dhaafsanayey dhinacii warqadaha ayaan mar kale ku noqonaynaa zahraaye warqado dhowra ayaa gacanteeda ku hadhay inkastoo ay xaggii warqaduhu soo yaraanayaan ibraahino waxay naga soo gaadhay hooyo xaliime axmed cali iyo hooyo mako afrax maxamed iyo hooyo xaawa cusmaan qaboobe nasre xuseen atooro iyo weliba jim cobaaleere axmed cali iyo mako macalin maxamuud iyo nuurto axmed cali iyo fartuun muuse cusmaan fartuun cali gomey iyo weliba maymuun faarax cabdilaahi iyo ikraan xasan siicow iyo amran xasan siicow iyo fardoosa xasan siicow iyo sacdiye maxamuud caadle iyo nasteexa maxamuud caadle iyo shukri maxamuud caadle raxme cabdilaahi axmed iyo luul cabdulaahi axmed fardowse muxidiin maxamed iyo luul cumar culusow iyo khadiija muuse maxamuud waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdiweli cali axmed iyo weliba fardoosa maxamed shukri waxay ku aqalgaleen degmada wada jir eehee xamar cadeey annaguna waxaan leenahay isku waaroobad khayr qabana kala hela aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxa uu ku bilowday waxaan salaamaynaa barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha gaar ahaana waxay yidhahdeen ibraahim daandurey zahre ciidle iyo caashucuud waanu idinka guddoonnay waxaana haba yidhahdeen buhaal macalin aadan cabdilmaajid ismaaciil iyo cabdulaahi barfo iyo cabdi mawla yuusuf iyo maxamed isxaaq carra case cabdinaasir maxamed iyo yaasiin maxamed iyo habaryar maymuuno maxamed iyo saygeeda iyo khayre ismaaciil xasan iyo saygeeda iyo aanise ismaaciil xasan iyo saygeeda iyo waxay yidhaahdeen aadan liibaan xasan iyo cabdishakuur cabdilkhaaliq iyo yunis safiir iyo cusmaan baariyow sharmaanow iyo cabdisalaan maxamuud cusmaan iyo isxaaq maxamed xasan iyo isxaaq sheekh maxamed iyo awowe maxamed cabdiraxmaan iyo ayeeyo sowdo macalin ibraahim iyo ayeeyo sarwa macalin ibraahim waxaa dhammaantood ay joogaan garowe muqdisho iyo baydhabo ethoobiya hargeysa dubay kanada iyo bardaale waxaana ay hambali u dirayaan aabe cabdifaadir ismaaciil xasan iyo hooyo safiya maxamed cabdiraxmaan oo gabar ugu dhalatay gobolka shabeellada hoose gaar ahaana degmada banaane waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey fardowsa cabdifaadir waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbartay aamin ayaan leenahay waa hagaag ibraahim anoo yaaban warqadaad akhriyaysay dadku meelahay kala joogaanuba warqada gacanteeda ku jirta ishaydu milicsatay haye dee warkaagii horeba waxaan ku idhi caana kula deguu noqday kuwa soo socdaa daran halkay kala joogaan allaha ku ammaansada soomaalida meel kasta oo ay joogto inkastoo wadamada afrika imika haatan u badantay warqadan dadka ku qoran waxaa la yidhi hooyo xamdi cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo maryan cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo ayaan cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo farxiyo cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo aniise cabdi dhigane iyo caruurteeda iyo deeqa cabdi dhigane caruurteeda iyo xabiibo cabdi dhigane iyo ca- qaasim cabdi dhigane iyo caruurtiisa iyo bilo cabdi dhigane iyo xaaskiisa nadiiro cali siciid axmed nuur cabdi dhigane iyo weliba maxamed cabdi dhigane iyo aadan cabdi dhigane iyo bashiir cabdi dhigane iyo siciid cabdi dhigane iyo barkhad cabdi dhigane firdowse cabdi dhigane iyo hooyo aamino salaad kooshin iyo dahabo salaad kooshin iyo caruurteeda iyo xalwo salaad kooshin caruurteeda iyo faadimo axmed cabdille iyo caruurteeda iyo maxamed nayl iyo nasteex nayl iyo waxaa la yidhi cabdiqani jaamac sugule waxay kala joogaan haddaba gaalkacyo garowe nairobi eldoret juba kambala dhahar boosaaso booq galaadi ladile naaga odays baa layidhi iyo we- meelo kala duwan oo weliba caalamka ka tirsan tahniyada roosna waxay u dirayaan dhuux cabdi dhigane iyo marwadiisa nasri cali siciid arooskoodu wuxuu ka dhacay magaalada eldoret ee wadanka kenya waxay leeyihiin noqda reerkii isku waroobad khayr qabana kala hela annaguna aamiin baan uusii raacinaynaa dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda wuxuu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo aabe axmed cusmaan jeele abshir axmed cusmaan iyo muxidiin axmed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo jamaal axmed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ayaan axmed cusmaan yasmiin maxamed cabdi iyo cabdinuur maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi waxaana ay hambalyaha wada jecelyihiin inay u marayaan hooyo caashe axmed cusmaan iyo cabdirashiid macalin isxaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada xamar jajab waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina zahro waa hagaaga wiilkaasi waxaan leenahay soo kor oo soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfacaa warqada dhinacayga ugu dambaysaana ibraahim dad kooban baa ku qoran maxamed axmed culi joog iyo xaaji batuulo cismaan iyo weliba sacdiye cabdiqaadir iyo faadumo cabdiraxmaan iyo cabdicasiis ismaaciil garaad hambaliyo bogaadin iyo ducaana soo koobi karin waxa u dirayaan injineer mawliid maxamed qoobey iyo ikraan maxamed jaamac gabadh baa ugu dhalatay magaalada qardho ducaduwa xaggiinabaa layidhi waxaan leenahay gabadhaasi yarna soo kor gabagabadiina waxaanu idinkaga tegaynaa heesta haliyey ee codka fanaanada yurub genyo intaynu toddobaadka dambe kulmi doonana waa ibraahim xasan daanduray iyo zahre ciilo nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo ragaba halyaygan ka doorto adaan ku heesaya iiga waan kugu hayaa adiyo korbaan adi ku hayshaa ragaba halyaygan ka doorto adaan ku heesaya iiga waan ku hayaa adiyo korbaan adi ku hayshaa haraadkii isoo mariyo halista caashiqu ii baday waxaan ku halmaami lahaa amaba heyligu filan inagu hoy wadaagan leh haraadkii isoo mariyo halista caashiqu ii baday waxaan ku halmaami lahaa amaba heyligu filan inagu hoy wadaagan leh dibtubahay naga hadhee idkeen baharintu ka jiro hagoogtaytaan ka qadno sidii nirigiyo hashiid inaguma isku soo hilowna dibtubahay naga hadhee midkeen baharintu ka jiro hagoogtayntaan ka qadno sidii nirigiyo hashiid